waxaan ku bilaabanayaa cabashooyinka la xiriira doorashooyinka ka qabsoomay meelo ka mid a dalka ayaa ka imaanaya musharaxiinta iyo odayaasha qabaa'ilada qaarkood intaas waa ka wada dheragsannahay waan ognahay cabasho ma dhammaanayso laakiin waa inaan u feejignaana aan la soconnaa cabashada waxay tahay saan la socotayna habraacya iyo heshiisyada doorashooyinka waxaa si cad ugu qeexan in hufnaanta doorashooyin- doorashada ay saldhig u yihiin saddex arrimood midda koowaad oo ah madax bannaanida guddiyada doorashooyinka waxaan rabaa saddexdiina guddi inay madax bannaan yihiin aadan ku milmin madaxda dowlad goboleedyada waxaa kaloo jirto ilaalinta habraacyada doorashooyinka waxaan samaynay madasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha habraacyo laisku waafaqay oo la saxiixa ayaa yaalo cid ka sarrayso ama ku xadgudbi karta ma lahan waxaa kaloo j- aan nalooga baahan yahay cadaaladda iyo xalinta khilaafaadka mar kasta waxaan u taagannahay cadaaladda laakiin cadaaladda waa in la maraa wadadeedii wadadaas markii la maro ayaa guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadkana ay xalinayaan oo ay marsiinayaan wadada ku waajibka saa la socotaan mas-uuliyadda ilaalinta hufnaanta doorashooyinka waxaa ka mid ah ilaalinta madax bannaanida gudiyada doorashooyinka waxaa ka mas-uula madaxda gudiyada doorashooyinka waa in aysan cidna ka aqbalin faragelin siyaasadeed hadday tahay siid hadday tahay fiid hadday tahay eh, khilaafaadka faragelintaas siyaasadda meel ee idinka soo gasha ma lahan waa inaad u hogaansanaantaan keliya habraaca iyo xeerarka doorashooyinka loo dejiye oo aad haysataan iyadoo qoraal ah soo maahan madaxda dowlad goboleedyada waa in ay gudiyada ku dhiirigeliyaan in doorashadu u dhacdo si hufan kuna shaqeeyaan madax bannaani taas waa waajib saaran madaxda dowlad goboleedyada ilaalinta iyo korjoogtaynta ku dhaqanka iyo hirgelinta habraacyada doorashooyinka waxaa ka mas-uula guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka waxaana waajib ku ah in ay hubiyaan in gudiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ay ku shaqeeyaan habraacyadii lagu heshiiyey wixii ka qaldamaana ay saxaan waa waajib saaran saad la socotaan hufnaanta doorashada waxaa ka mas-uula guddiga xalinta khilaafaadka oo runtii lafdhabar u ah in ay doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo waa in si cadaalad ah guddiga ugu garnaqaan cabashada doorashooyinka idinka ayaa garnaqi meesha ah dadka musharaxiintana waxaan leeyahay meediyaha la tago ama raadiya laga soo hadlo ama twitter ama facebook wax lagu soo qoro ma ahan hab dacwo loo soo gudbisto dacwada nidaam iyo habraacay leedahay diyaar ayaan u nahay haddaan nahay dowladdii hadday yihiin gudiyadii doorashooyinka in dacwadaada loo maro loo qaado habkii habraaca uu dhigaya waxaana mas-uuliyaddaas ay saaran tahay guddiga xalinta khilaafaadka oo mas-uul ka ah wixii cabasho ah waxaana in iyaga loo soo gudbiyaa marka waxaan rabaa in aad u sheegtaan mar kasta musharaxiinta cusub oo soo damcaya soo dalbanaya kuraasta cusub oo mustaqbalka imaanayso oo wiigba wiigga ka xiga soo gudbinaya idinka waajib ayaa idinka saaran in aad u fasirtaan waxa ay yihiin iyo habkay u marayaan habraa- een- een- een- een habraacaas een xalinta khilaafaadka iyadoo la tixgelinayo arrimahaas aan soo sheegnay waxaan farayaa dhammaan gudiyada doorashooyinka ee heer federaal heer dowlad goboleed in ay ilaal- ilaaliyaan madax bannaanida doorashooyinka iyo ku dhaqanka habraaca doorashooyinka waana in ay ogaadaan in lagula xisaabtamayo wixii musuq maasuq ah oo ay ku kacaan aniga ka raiisul wasaare ahaan marna ma aqbalaya wax musuq maasuq ah hadday tahay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed hadday ku milmaan madaxda marna kama yeelayno waan in aan ogaana inaysan ku milmin ayna xor ka yihiin waxaan leeyahay madaxda dowlad goboleedyada fadlan fadlan doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufa- hufan waa inaad ilaalisaan madax bannaanida doorashada oo ay mas-uuliyaddeedu tahay gudiyadii aan soo sheegnay oo ah heer dowlad goboleed heer dowlad federaalka ah iyo guddiga xalinta khilaafaadka saas ayaan soo je- u sheegayaa madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa mahadsantihiin mar kastana waa idin garab taaganahay